Hay-adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Dhexe u dirtay doonyo sida shixnado mucaawino gargaar ah kuwaasi oo ka hanbabaxay deegaan xeebeedka Jasiira. Doonyahan ayaa ku xiran doona xeebta magaalada Marka ee caasimadda gobolkaasi, waxaana intaasi kadib looga daabuli doonaa gaadiid si deegaankaasi loo gaarsiiyo, waxaana saaran gargaar ka kooban qeybaha kala duwan ee raashinka. Mucaawinadan ayaa loogu talagalay in la gaarsiiyo kun iyo shan boqol oo qoys, waxaana Hay-adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka gargaarkan ay ku wareejisay Guddoomiyaha Deegaanka Janaale Mudane Cabdiraxmaan Al Cadaala